Wasiirka Wasaaradda Difaaca dalka Aadan Barre Ducaale oo maanta magaalada Gaarisa ku sugnaa lacag aruurinna u sameynayay madarasa ayaa bulshada ugu baaqay in nabadgelyada ay ilaaliyaan nabadgelyada gobolkan iyo magaaladan ininka inaad qayb weyn ka qaadatiin waay haddii nabadgelyo la waayo maanta madarse maanan dhisnayn haddii nabadgelyo la waayo masjidka hataa ma aadi kartiin haddii nabadgelyo la waayo hataa carruurtiina iskuul ma aadayaan maxaa dhacay ninka hooyada suuqa ma aadi karto dowladdana meel kasta askari ma dhigi karto shacabka madaxda odayaasha dhallinyarada hooyooyinka culummada bool argi hadday isku xiran yihiin oo nabadgelyo ilaaliyaan nin ka imaaday jilib iyo saakow iyo bu'aale bool argi ma imaanay kansaakow iyo bu'aale iyo jilib jooga annaga waan garanaynaa markuu soo gudbo xulduudka waan la soconnaa markuu bool argi imaado adiga shaha u karaysa meesha aad geli baad ogi doontaa wasiir ducaale ayaa sidoo kale sheegay in si wada jir ah ay u wada shaqeeyaan madaxda ismaamulkan gaaraysa si shacabka wax loogu qabto Eh, deputy governor governor imbiyaasha our senator mcs midnimada aan ku dadaalno iyo sidii ummadda loogu shaqayn lahaa shan sano ayay ummadana siiyeen fursa annaka dowladda sare iyo dowladda hoose iyo baarlamaanka aan isqabsanno aan u shaqayno ummadda dadka meesha fadhiya deputy governor iyo senataga iyo xildhibaaniinta gaarisa county ilaa governor ku jiro waa madax waxaa weeyo ogol oo la socoto haddana fursada aan haysan haddaan nahay reer garis ee reer north eastern waa furso qaali ah dowladdii saraan ka muuqanaa dowlad goboleedkina waan haysanaa marka waa inay madaxda midoobaan dhanka kale wuxuu sheegay in arrimaha biyaha oo inta badan waxyaabaha ay ka sheegtaan bulshada ku nool gaarisa ay si wada jir ah dowladda sare iyo tan ismaamulkan gaarisa ay ka wada shaqayn doonaan arrinkan biyahana waa laga shaqayn countiga waxay ku leedahay sharci iyada ayaa biyaha maamusha laakiin dowladda kore lacagay u keeni waan la shaqaynaynaa madoogaashe magaalada gaarisa sidii hore ma ahaanayso taa ballamaan iga qaaday senataga yaa u weyn eh, kuwa ba- eh, madaxda baarlamaanka asagana waan isku imaanaynaa siduu sheegana waa run waa inay madaxda isku imaato oo baahida aan ka shaqayno maxaa wax kale laguma doorto inaad bulshada wax ka bedesho waay haddii biyaha la saxo iskuullada la saxo wadooyinka laami la saaro koronto la helo madaarista la dhiso shantaa shay ayay bulshada u baahantay bishaar axmed dhaqane warbaahinta star gaarisa